bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa bismi illaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada qodobada warka caawa kuwada ugu dalkoran waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo daafuray xarunta cusub ee taliska sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka taliska nabadsugidda jubbaland oo awaamiir duldhigay shacabka iyo askarta degmada beledxaaw guddoomiyaha hay-adda maalinta masiibooyinka oo laascanooda ugu daafura dhismaha xarunta gargaarka deg dega iyo bakhaarka keedka raashinka ee dowlad goboleedka waqooyi bari ciidamada hoggaanka canshuuraha booliska ee qaabilsan inay canshuuraha ka qaadaan goobaha ganacsiga oo amaro culus la duldhigay warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan shildooni oo ka dhacay kongo oo ay dad badan ku dhinteen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoroon markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa daafuray xarunta cusub ee taraska sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka maxamed iidle ayaa warkaani muqdisho ka soo diray madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu daafuray xarunta cusub ee taliska sahanka iyo sirdoonka ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta magaalada muqdisho waxauu ka daafuray xarunta cusub ee taliska sahanka iyo sirdoonka ciidanka xoogga dalka taas oo loo dhisay qaab casri ah si loo xoojiyo awoodda difaaca iyo sugidda amniga qaranka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ku tilmaamay xaruntan astaan muujinaysa dadaalada dowladdu ay ku bixinayso dhismaha hay-adaha difaaca isagoo xusay in tiknolojiyadda lagu qalabeeyey ay si weyn ay u caawin doonto howlgalka ciidamada iyo sidoo kale qorsheynta istaraatiijiyadeed ee qaranka madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya iyo taliska ciidanka xoogga dalka dadaalkooda joogtada ah isagoo tilmaamay in horumar kasta oo la gaaro uu astaan u yahay adkaysiga shacabka soomaaliyeed iyo geesinimada ciidamadooda intaasi kadib madaxweynaha ayaa kormeer ku tegay wasaaradda difaaca ee xukuumadda soomaaliya halkaas oo uu ku dhegaystay warbixin faahfaahsan oo ku saabsan guulaha iyo dagaalada ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyo kuwa shacabka deegaanku ay ka gaareen furimaha dagaalka gaar ahaan gobolka galgaduud iyo sidoo kale gobolada shabeellooyinka oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhacayeen dagaalo xoogan taliska nabadsugidda jubbaland ayaa awaamir duldhigay shacabka iyo askarta degmada beledxaawo cabdiwahaab sheekh cabdiraxmaan ayaana faahfaahinaya taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee deegaanada jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur cabdirashiid janan oo ay weelinayeen guddoomiyaha degmada beled xaawo iyo saraakiil ciidan oo kale ayaa maanta khudbad dhiirigelin iyo dardaaran isugu jirta u jeediyey ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee ku sugan gudaha degmada beled xaawo ee gobolka gedo taliyaha ayaa ugu baaqay ciidamada inay si hagarla-aan u gutaan waajibaadka qaran ee saaraan sidoo kale taliyaha ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan ciidanka amniga ciidankan waa ciidan soomaaliyeed gaar ahaan waa ciidanka nabadsugidda qaranka soomaaliyeed soo saas ma ciidanka hay-adda nabadsugidda qaranka soomaaliyeed soo saas ma magac kale aan u taqaanaan ciidanka nabadsugidda qabiilka soomaaliyeed magacaas ka warrama soo noqon kara ciidanka nabadsugidda qabiilka soomaaliyeed ma qurxanye ma qurxano soo ma ma qurxano waa sax magacu ciidanku wato waa ciidanka nabsugidda qaranka soomaaliyeed wa waxaa la rabaa marka qof kastoo annakan ka mid ah oo ciidanka soomaaliyeed oo qalabka sida ka mid ah ama hay-addan ha ahaado ciidankeeda hadda ay meesha fadhi u fadhiyo ama ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed militariga ha ahaado ama ciidanka booliska soomaaliyeed ha ahaado ama ciidanka asluubta soomaaliyeed ha ahaado qofka ciidanka soomaaliyeed ah waxaa la rabaa magaca soomaaliyeed oo uu wato inay tahay qabiilkiisu qabiilkiisu waa soomaali waxa uu ka shaqaynayana waa qarannimo intaas wixii ka sokeeyo oo qofka uu ka shaqeeyo waxay la gelaysaa meel aan la aqoonin oo duleel ah oo god ah meel xun buuna ku dhacayaa ciidankana sargaal iyo askariba waxaa la rabaa in lagu kala isku kala jeclaado bremiya la isku kala siiyo bilad la isku kala siiyo darajo lagu qaato qofku suu qofka kale uga shaqo badan yahay suu uga qabiil badan yahay maaha suu uga dheer yahay maaha suu uga gaaban yahay maaha suu uga buuran yahay maaha suu uga sheeke badan yahay oo sheeke xariir u yahay maaha sida uu ooga shaqo badan yahay qofba qofka kaleeto shaqada qarannimada soomaaliyeedna uu daacada ugu yahay ummadda uu u shaqaynayo bulshada ahna waxa uu ka shaqaynayo uu fahamsan yahay adiga tuutaha aad qabtid iyo qoriga aad wadatid iyo mushaarka aad qaadinay shacabkaana laga dhex keenaa soomaaliyeed waa cashuur dadku ay leeyihiin waxa aad ku qaadanaysid oo xaqa ah oo aad ku yeelatoo gaarka ah waa in ayka danooda ka shaqaysid annaguo ilahi subxana wa tacala kaashanayno cadowga ummadda soomaaliyeed ama dalkan uu leeyahay waa iska celinaynaa laakiin waxaa la rabaa adiga taada inaad xakamaysid adiga amarkii lagu siiyey inaad qaadatid askarigii khalad galo noocaas oo amarkii la siiyey jebiyo adiga la socdo markuu khaladkii galo saaxiiba u qariyuusu ka dhihina adiga miiska soo saar keen waxaa isleeyahay shacabkanaga gaar ahaan magaalada madaxa ku nool waa shacab wanaagsan waa shacab dowladnimada jecel gaar ahaan beled xaawo iyo guud ahaanba gobolka iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan laakiin dowladnimadu shacabkaa la rabaa inay ilaalinteeda qayb ka ahaadaan shacabku waxaa la rabaa inay ciidamada la shaqeeyaan shacabku waxaa la rabaa wixii xumaan ay arkaan ama askartooda ha ka arkaan oo khalad iyo dhaliil ay ka sixi rabaan ha haato ama cadow ha ka arkaane inay ciidamada la shaqeeyaan ammaanka si naftooda iyo nafta muwaadinka soomaaliyeed oo kale qofka asagaa naftiisa iyo nafta muwaadinka kale oo soomaaliyeed iyo midda qarannimo intaba loo wada ilaaliyo waxaan rabnaa shacabku inay ciidamada la shaqeeyaan waxaan codsanaynaa shacabka iyagu inay ciidamada la shaqeeyaan gudoomiyaha maareynta masiibooyinka ayaa lascanooda ugu daafuray dhismaha xarunta gargaarka degdega ah iyo bakhaarka keedka raashinka ee dowlad goboleedka waqooyi bari cabdishakuur xindeg ayaa inoo eegayaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sadma oo uu wehelinayo wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka waqooyi bari ayaa maanta waxay si rasmiya uga daafureen magaalada laascanood ee caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari xarunta keydka raashinka qaranka iyo gurmadka degdega ee uu maamul ku yeelanayo xaruntan ayaa hore uga tirsanay toddoba mashruuc oo u ballan qaaday ra-iisul wasaare xamse cabdi barre islamarkaana fulintooda la gudagalay maanta waxaan ku faraxsannahay inaan goobjoog u noqonno xarunta gargaarka degdega ee caasimadda dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya oo maanta si rasmi a loogu wareejinaya qandaraaskii shirkaddii ku guulaysatay oo ah sahal construction company runtii broceska qandaraaskan wuxuu soo maray broces dheer oo ka soo bilowday xayisiinta ay isla garteen mashruuca cidda fankareynaysa oo ah safaaradda china ee soomaaliya iyo hay-adda maalinta musiibooyinka soomaaliyeed ee sodma iyagoo soo maray broces dheer oo evaluation broces dheer soo maray ilaa iyo sagaal combany ayaa soo codsatay nasiib wanaag waxaa qandaraaska ku guulaystay oo meet gratio maaragtay requirements-kii iyo maaragtay wixii loo dejiyey shuruucda u qabay hay-adda sahal ama combaniga sahal oo ku guulaystay qandaraaskaas waxaan rajaynaynaa inay ku fuliso sida uu qorayo heshiiska lala galay ayna ayna ku fuliyaan waktiga loogu talagelay iyo qualitiga laga rabay inay shaqadaa ku qubtaan waxaan u mahad celinayaa shacabka iyo dadka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowladda waqooyi bari soomaaliya akhyaarta iyo odayaasha ka soo qayb galay bilowga xarunta loo dhisayo gargaarka degdega ah ee maamulka waqooyi bari ee ay ku deeqday hay-adda sodmo oo gacan ka helaysa dowladda china intaa kadib innaga waxaa naloo dhiibay waa ammaano shayga naloo dhiibay waa ammaano ammaanada cirkeeda dhulka waa diideen bini aadankaa qaatay waxaa nalagu sharfay oo waxaasoo shirkadoo tartamayana laga soo dhex saaray waxa weeyaan waa waan garan karnaa culayska ay leedahay aaminaadda ay leedahay waan ognahay waa wixii u horreeyey ee dowladda federaalka uga yimaada ee dhismaa ee dowladda federaalka uga yimaada maamulka waqooyi bari xil gaara na saaran oo aan dadka la saarnayn waxaa la eegaya waxaanu qabanaan la eegayaa annagoo shirkad ahaanaa la eegayaa maamulkaa la eegayaa waxaan rajaynaya ilahay inuusan nagu ceebayn ee ilahay u gacan nagu siiyaan rajaynaya insha allah tacaala shaqadana loo idmadayna sidiina loogu idmaday ee borseyskeeda ahaana waa ka soo baxayna haddii ilahay insha allah waa ballan qaadan inaan ka soo baxno wixii aan ku dari karnay awooddayada ana waanu ku daranaa diyaar baan u nahay tobankii bishii September eh, 2025 waxaanu joognaa eh, deegaanka Laascaanood ama caasimadii eh, dowlad goboleedka Waqooyi Bari oo runtii aanu maanta bilaabayno dhismihii xaruntii gurmadka eh, degdega ahayd eh, oo qarankeedu tii qaranka ahayd ay ku taala Muqdisho laakiin iminka eh, ka mid ahayd sideedii mashruuc ee ra'iisul wasaare Xamdi Barre Xamsi Cabdi Barre uu dhagax dhigay eh, bishii April oo ahaa runtii mashruucii aan ugu dambeeyey ee xarunta qaranka degdega ah ee maamul goboleedada lasoo wada dhagax dhigay haddana kii ugu dambeeyey uu noqday kii ugu horreeyey ee la dhiso taariikhda ayaanu xusaynaa waxaa garabkayga taagan eh, shirkaddii eh, runtii eh, ku guulaysatay qandaraaska waxaa garabkayga taagan wasiiro waxaa si gaarana ii garab taagan ee bidixdayda ee gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka maxamuud macalin iyo howlwadeennadiisii oo runtii maanta halkan inooga sheegi doona hogaamintoodii iyo in mashruucani uu maanta soo gaadho in uu dhagaxi la bilaabo ama shovels on the ground waxa loo yaqaano oo maalin taariikhiya khudbadda idinku dheerayn maayo waxaan u hambalyeynayaa dhammaan shacabka waqooyi bari
barnaamijkan heerka uu soo maray madaxa bulkulimatiga hay-adda maalinta masiibooyinka ka warramay dabcan runtii waxaa ilaahay mahaddiisa in shaqo muddo dheer soo socotay tartan loo galay kabacdiina commative tartan culus lasoo wada galay lasoo reerreebay marka ugu dambaysa shirkadda sahal ay ku guulaysatay runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa maamul goboleedka waqooyi bari soomaaliya oo runtii ogol in si furan oo shafaafiye lahayn loo tartamo jaanis ay idiin siiyey inay inaad ku soo baxdaan aqoontiina iyo waxtarkiina iyo khibraddiina annaga haddaan hay-adda maalinta masiibinka nahay maamul kasta iyo cid kasta oon tagnaa waxaan u sheegnaa in wax allaal wixii la qabanayo say u noqdaan quality u yeeshaan saasoo kale noqoto runtii loogu waxeeyo runtii waana ku faraxsanaa runtii si ay noola shaqeeyeen wasiirka iyo guud ahaan iyo madaxweynaha iyo maamulka dhammaantood waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo mashruucaana inuu noqdaa mashruuc for example mashruuc runtii waa mashruuc ugu horreeyey oo maamulkan so u dhisma loo fulinayo saylata dadkii ugu horreeya soo hormaraana hay-adda maalinta masiibooyinku wax allaale wixii ay aan ballan qaadnay oo ra-isul wasaaruhu uu yidhi ma samaynaysaa weliba waana la khiyaar gelisha cid kastaba waxaa layidhi ciddii qabanaysaahe hadda waa u dhagax dhiga ciddaan qabanayna isku dhagax dhigin marka dhagax beena lama rabo annagu waana kana waa nimid dabcan wasaaradihii kaleo federaalkana waxaa laga rabaa oo maalintaas loo dhagax dhigay in iyagana shaqada ay yimaadaan aad iyo aadaan ugu faraxsannahay soo dhowaada inaan waxa si fiican oo wanaagsan aan u qabanno annaga dhinacayna waa ka soo baxnay ciidamada hoggaanka canshuuraha booliska ee qaabilsan inay canshuuraha ka qaadaan goobaha ganacsiga ayaa amaro culus duldhigay faadimo cabdiqaadir ayaa muqdisho ka soo dirtay waxaan ku suganahay hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed halkan askarta iyo saraakiisha ka howlgasho hoggaankan waxaa kula hadlay taliyaha guud ee hoggaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo taliyaha laanta dhexe ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana askarta ay u jeediyeen khudbad dhinacyo badan taabanaysay waxaana lagala dardaarmay sii shaqaynta waajibaadka adag ee qaranka u igmaday maadaama hoggaankan uu yahay hoggaan u xil saaran ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana askarta lagula dardaarmay in dadka shacabka ah ee muwaadiniinta ah ay ka soo qaadayaan canshuurta ay kula dhaqmaan si wanaagsan islamarkaana aan lagu arkin baraha bulshada iyo magaalada muqdishoba askar ka tirsan hoggaankan iyo saraakiishooda oo ku dhegdhegaya dad muwaadiniin ah oo ay canshuur ku rabaan waxa ay sidoo kale saraakiisha taliyaha hoggaanka iyo taliyaha laanta dhaxaba ay ku booriyeen ciidankan inay sii laba jibaaraan shaqada adag ee uu qaranka u igmaday islamarkaana ay bulshada ku dhaqan caasimada soomaaliya iyo muqdisho ay markaasi u hayaan waxaana hoggaankan inta badan uu yahay hoggaan u xil saaran ee ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuu intaasi ka dambeeyey waxa uga horeen hadlay taliyaha laanta dhexe ilaalinta canshuuraha oo halkan digniin iyo dardaaran adagba ku siiyey askarta iyo saraakiisha ka howlgasha hoggaankan mahad karow waxa aad ka shaqaynaysiin oo shacabka u adeegaysiin inaanan lagu ciyaarin maalin dhaweyto ogeyd waxyaabaha dhadhacayeen waxyaaba badana soo laalaabteen meeshaan sharcigaa jiro qofka u aragtid inuu canshuurta dhiibeynin waxaa xaq u leedahay inaad soo xirtid keen saldhigga keen laanta keen sharcigaa la horgeynaa adiga haddaa u aragto inuu qofka muwaadinka canshuur dhiibkiisa u adag yahay maxkamaddaa la geenaa xeralintaa la horgeynaa maxkamaddaa la horkeenaa meeshuu ka soo muuqanaa maalmaha waa artay sooma canshuurta maxkamadda ka soo muuqanayso waxa hadda ka dambeeyo waa la isla xisaabtamaa qofka u aragtiin inay canshuurta oo waxay ku yihiin inay lid ku tahay keena sharcigaa lala tiigsanaa jenaraal bariis oo ah taliyaha hogaanka ilaalinta canshuuraha ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa halkan dheggiisa khudbad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey isagoona ciidanku kula dardaarmay in habdhaqan wanaagsan ay shacabka soomaaliyeed kula dhaqmaan islamarkaana ay noqdaan askar asluubaysan kana dambeeyaan saraakiisha ayaga horjoogga ama hormuudka u ah dadka aan lacagta waxa ka qaadayno waxaa waaye soomaaliya oo dhan meelihii loogu tala galay ayaan magaaladana laga soo waxiyaa qaranka soomaaliya oo dhan meeshuu ku taagan yahay maanta waa dalkan waxaa waaye qofkaasu ma xaq ma u laha inaad dharbaaxiyayso inaad gacanta ka qabato xafiiska fadhiiso aad tidhaahdo waa khaldan tahay sharcigaa ku qabanaya haddaad diiddo canshuurta inaad bixiso waa waajib muqadisa walaalow iska bixi halkaad naga dhegaysanaysaana waa reediyo joor markana warkaa dibadda ku dhowaad laba boqol oo ruux ayaa ku dhimatay tobaniyo kalena oo ay lala-yahay kadib laba shir oo doon oo kala duwan oo ka dhacay waqooyi galbeed ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo urur maxalli ah ayaa dowladda ku eedeeyey in tirada dhimashadu ay intaasi kasii badan tahay kooxaha samata bixinta ayaa weli baadugoobaya dadka la la-yahay kadib shirarka dhimashada badan dhaliyey ee ka dhacay gobolka ekwator toddobaadkan ku dhowaad boqolo konton ayaa weli aan la ogeyn halka ay ku dambeeyaan dabkii ka kacay doonida dabayaaqadii maalintii khamiista kadib waxa ay ku rugmatay webiga kongo maalin ka hor shil gaar ah ayaa waxaa ku dhintay in ka badan siddeetan rakaab ah oo u badnaa arday akhyaartaan dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda cawalo soo gaara waana intaa cidduu warkaysa eegana wax dib ugu daalacan karaan barta aan facebook ku leenahay warka waxaa idin akrinaya anigoo cabdiqaadir maxamed imaanaan sidaas iyo nabadgelyo